bilowgii cutubka koob iyo tobnaad dhulka oo dhammuna wuxuu ahaa isku af iyo isku hadal keliya waxaana dhacday markay xagga bari u sii socdaaleen inay waddankii shincaar meel bannaan ka helaan oo halkaas ayay degeen oo waxay isku yidhaahdeen inakeena aynu leban samaysanay oo aynu aad u dubnay oo waxay dhagaxa meeshiisa u haysteen leban nuuradda meesheedana dhoobo oo waxay yidhaahdeen inakeena aynu magaalo dhisannay iyo munaarad dhaladeedu samada gaadho oo aynu magac yeelannay waaba intaasoo aynu dhulka dushiisa oo dhan ku kala fidhidhnaaye rabbiguna wuxuu u soo degay inuu arko magaaladii iyo munaaraddii ay binu-aadamigu dhisayeen oo rabbigu wuxuu yidhi bal eega iyagu waa isku dad keliya oo dhammaan isku af keliya bay leeyihiin oo waxaanuna waa waxa ay bilaabayaan inay sameeyaan oo haatan wax ka hor joogsan doona waxay damcaan inay sameeyaan ma jiraane inakeena aynu degnay oo halkaas aynu afkooda iskaga qasnay yaan midna midka kale hadalkiisa garanayne koolkaasaa rabbigu halkaas ka kaxeeyey oo ku kala firidhiyey dhulka dushiisa oo dhan kuwanu waa farcankii sheem sheem wuxuu jiray boqol sannadood oo laba sannadood oo dadkii ka dambaysay wuxuu dhalay arfaksad sheemna markuu arfaksad dhalay kadib wuxuu noolaa shan boqol oo sannadood wiilal iyo gabdhana wuu dhalay arfagsadna wuxuu jiray shan iyo soddon sannadood wuxuuna dhalay salax arfagsadna markuu salax dhalay kadib wuxuu noolaa afar boqol iyo saddex sannadood wiilal iyo gabdhana wuu dhalay salaxna wuxuu jiray soddon sannadood wuxuuna dhalay ceeber salaxna markuu ceeber dhalay kadib wuxuu noolaa afar boqol iyo saddex sannadood wiilal iyo gabdhona wuu dhalay ceeberna wuxuu jiray afar iyo soddon sannadood wuxuuna dhalay feleg ceebarna markuu feleg dhalay kadib wuxuu noolaa afar boqol iyo soddon sannadood wiilal iyo gabdhona wuu dhalay felegna wuxuu jiray soddon sannadood wuxuu dhalay raacu felegna markuu raacu dhalay kadib wuxuu noolaa laba boqol iyo sagaal sannadood wiilal iyo gabdhona wuu dhalay raacuna wuxuu jiray laba iyo soddon sannadood wuxuu dhalay saruug raacuna markuu saruug dhalay kadib wuxuu noolaa laba boqol iyo toddoba sannadood wiilal iyo gabdhona wuu dhalay saruugna wuxuu jiray soddon sannadood wuxuuna dhalay naaxoor saruugna markuu naaxoor dhalay kadib wuxuu noolaa laba boqol oo sannadood wiilal iyo gabdhana wuu dhalay naaxoorna wuxuu jiray sagaal iyo labaatan sannadood wuxuuna dhalay tarax naaxoorna markuu tarax dhalay kadib wuxuu noolaa boqol iyo sagaal iyo toban sannadood wiilal iyo gabdhana wuu dhalay teraxna wuxuu jiray toddobaatan sannadood wuxuuna dhalay abraam iyo naaxoor iyo haaraan kuwaan waa farcankii terax terax wuxuu dhalay abraam iyo naaxoor iyo haaraan haaraanna wuxuu dhalay luud haaraanna wuxuu dhintay aabbihiis terax oo jooga wuxuuna ku dhintay dhulkii uu ku dhashay oo la odhan jiray uurtii reer kaldayiin abrahm iyo naaxoorna way guursadeen abrahm naagtiisii waxaa la odhan jiray saaray naagtii naaxoorna waxaa la odhan jiray milka waxayna ahayd gabadhii haaraan aabbihii milka iyo iska saarayna waxay ahayd madhalays ilmona ma ay lahayn taraxna wuxuu ka haystay wiilkiisii abrahm iyo luud oo ahaa ina haaraan wiilkii wiilkiis iyo saaraay oo uu sodog u ahaa oo ahayd naagtii wiilkiisii abrahm wayna kala baxeen uurtii reer kaldayin si ay u tagaan dalkii kancaan waxayna yimaadeen haaraan oo halkaasay degeen wakhtigii teerax noolaa wuxuu ahaa laba boqol iyo shan sannadood teeraxna wuxuu ku dhintay haaraan